mu-asasada gamandid foundation oo ah hay-ada ku shaqeysa arrimo samafalka iyo deeq raashin ay diirsidiyey qoysas danyar eh haanaas oo ku sugan degmada buurdhuube ee gobolka gadaa deeqdan raashinka oo lahan wakiiladay biyooshe ustaad jaamac cabdi xareed ah ayaa la deersiiyey ku dhowaada labaatan qoys oo danyar eh islamarkaasayna haayanga haani mudanay ini la deersiiya iyagoona qoysaskan la deersiiyey iyo ka jaranga dadkii saameeya roobabkii iyo fatahaadii elnino ee sida eedkan saamaytay guud ahaan degmada buurdhuubo waxaana ku mid ay qoysaskii ku faa'iidaysaday raashinkan yaa mahadnagay dadkii muxsiniintahayy ee deeqdanha dhiibidi
deeq fiican baana soo gaartay oo ilaahay mahadii oo ilaahayna siiya aan ku bahadino gabadhi keentayna wax barakaysan allaha ka dhigo waxeedana wax barakale allah ooga dhigo ilaahay baana ku mahadsanoo saaka waa helnay maandiid faadhooshi marka si fiicanna waa loo qeybiyey si wacanna waan u qaybsanay ilaahay baana mahadla waxaana lagu soo xawilay hawsha ayada ahna jaamac cabdixare
waxaa deeq nooga imaaday gamaadiid foundation deeqaas uuna soo gaarsiiyey jaamac cabdi xareed deeqdaasoo nooga imaaday nooga imaaday waxaa loo qaybiyey dad baa loo qaybiyey waxaana uu helay qofkii laba haaf iyo caag saddexla ah dadka soo dhibay allaha barakeeyo allaha barakeeyo dadka soo dhibay wax qeyr qabana allaha siiyo dadkaas oo aada iyo aada u rafaadsanaa biyo ay galeen gudahoodii ka dumiyeen aada iyo aada u rafaadsanaa
ustaad jaamac cabdi xareed wakiilka mu-asasada gamandiida foundation ee degmada buurdhuube yaa ku warbi qoysaska la deersiiyey uso'onasaas oo kale baaq ndiri muxsiniinta kale iniyo walaalooshaho kaalmeeyanga
anigoo ah jaamac cabdixareed oo jooga degmada buurdhuube wakiilna ka ah gamandiid foundation taasoo soo gaarsiiyeen deeq ka timid maryan gamaandiid oo wakiil ooga aha degmada buurdhuube oon saa ka bixinay daalan hadla waa aada bay martay hawsha noogu soo dhamaata si fiican oo qurux badan dadka soo diideen meeshaas ay kasoo bixeen meel barakala ilaahay ha ka dhigo in la taakuleeyo dadka walaalaha soomaaliyeed ee biyaha fatahaadaha ee abaareeyaan ama tahluukeeyaanna aad bay maarata u fiicanta in laisgarab qabto ilaahay ha barakeeyo gamadi foundation waan rajeynaa wax kasii fiican iyo shaqo ka fiican inay ay qabtaan sidaas darteedna noogu soo dhamaatay hawsha alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay ayaa mahad leh dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa deeqbixiyaashii kusoo deeqay ama kusoo yaboohay dadkaas walaalahooda biyaha galeen ama masaakiinta ah ayaan maarata u mahadcelinaynaa sidaas darteed marka waxaan leenahay walaalihiina kaalmeeya wadankii dadka jooga la socotaan abaare marka fatahaado marba waxbaa kabaalkeeyey maantana deeqeed aan gaarsiinay aad bay ugu rafaadsanayeen maarata ugu baahnayeen marka sidaas darteed waxaan leeyahay qoladii bixsiin allaha barkeeyo inta qaatayna allah u barkeeyo aan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu